habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qeybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa magaalada washington
waa fiidnimo axada bisha nofembar waa labayo labaatan sanadka labada kun iyo shan iyo tobanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka labaiyo labaatanka iyo weliba hirarka efemyada geeska afrika qaarkood idaacadda waxaa idinla socodsiinaya anigoo haaruun macruuf iyo cabdiraxmaan xuseen fure
qodobadaad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid a baaqiyo nabadeed oo ka soo baxaya hogaamiyaasha bulshada kadib dagaal maanta ka dhacay magaalada gaalkacyo
runtii arrinta meeshaa ka dhacday aad iyo aad ayaa maaragtay uga xumahay ugana nahay runtii xilligan wax la filayana ma ahayn waxay ahayd xilligan oo aan ka fakaraynay horumar iyo nabad iyo inay wanaag wanaag ku wada noolaadaan
kaas waxau ahaa mid ka mida nabadoonnada koonfurta gobolka mudug haatanna waxaan sidoo kale waraysanay mid ka mida nabadoonnada waqooyiga gobolka mudug dugsiyaad dhubay oo mursic ku dhacday guryo dad waa yeeli joogay ku dhacday dhaqdhaqaaqba waa naloodi marka bal wixii waagu la barya waa la arkaya haddaan laydmo laakiin annagu waxaan soo jeedinaynaa nabad waxaan sidoo kale idiin haynaa barnaamijkii xiisaha badnaa ee dhaqanka iyo hiddaha cawlkuba markuu cawsha kudi waa u cibaaroonne isadiiyo markay helay caadada ay ku uuraysan cosub iyo xidhiidkay ku dhali canuga beertiisa curcurradiyo lowyada intuu ku cuskadoo saaro cisiguu war uga eegayaa ceerigaa sare eh calaamooyin loo nuuriyey yuu ku cilmi qaataay
qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan barnaamijkeedna fiidnimo balse marka hore warkii dunida
xaaladda magaalada gaalkacye ee gobolka mudug ayaa caawa degan kadib markii maanta magaaladaasi ay dirar ku dhex martay ciidamo kala taabacsan maamulada puntland iyo galmudug ugu yaraan toddoba qof ayaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen inka badan afartan kalena ay ku dhaawacmeen dad goobjoogayaal ayaa v o a u sheegay in dagaalku ka bilowday dhismaha wadda laamiya oo ku taala magaalada gaalkacyo muranka waddadaasi ayaa sababay dirar dhex marta labada dhinac oo horseetay khasaare dhimashyo dhaawacle dadka ku dhintay iyo kuwa ku dhaawacmay dagaalkaasi ayaa lagu soo waramaya inay ahaayeen dhinacyadii ay dirirtu dhex martay maamulada puntland iyo galmudug ayaa dhinacba dhinaca kale ku eedeeyey inuu isagu dagaalkaasi bilaabay
wararka ka imanaya gobolka shabeellada hoose ayaa sheegaya in duqayn cirka lala beegsaday saldhig ururka al-shabaab ay ku leeyihiin meel u dhow tuulada beledul amiin ee gobolkaasi shabeellada hoose habeenkii xalay warar aynu ka helnay ele lagu kalsoon yahay iyo dadka deegaanka ayaa v o a u sheegay in ugu yaraan sideed ka tirsan maleeshiyada ururka al-shabaab ay ku dhinteen weerarkaasi dadka dhintay waxaa la sheegay inay ku jiraan mas-uuliyiin ka tirsan ururka al-shabaab islamarkaana u qaabilsan deegaankaasi shabeellada hoose iyo weliba maamulada hoos yimaada waxaa la sheegay in dadka dhintay ay ka mid yihiin saraakiil ka tirsan dhinaca maleeshiyada ururka al-shabaab ee ciidanka iyo weliba dhinaca dacwada ilaa hadda ma cadda cidda iska lahayd diyaaradaha weerarkan fuliyey waxaase dadka degaanku ay sheegeen in saddex qarax oo waaweyn ay ka maqleen saldhigaasi ay ku lahaayeen al-shabaab meel u dhow magaalada beledul amiin dadka degan magaalada bruseles ee caasimada dalka belgium ayaa maanta oo hada mar kale ku toosay maalintii labadu xiran yihiin hanaanka isku socodka magaalada iyadoo hawanayaan waddooyinka waaweyn ee magaaladaasi islamarkaana ay gaaf wareegayaan xoogaga dalkaasi oo iskugu jira boolis iyo military sidoo kale haddan maanta ayaa waxaa belgium ay ku jirtaa maalintii labaad ee dalku uu heegan sare kusoo rogay magaalada mas-uuliyiinta dalkaasi ayaa sheegay inay kulan deg dega arrimahaasi ka yeesheen oo looga arrinsanayo tallaabada xigtee la qaadi doono wasiirka arrimaha gudaha ee dalka belgium jan jambon ayaa sheegay inay jirto halis dhaba laakiin ay samaynayaan wax kastoo suurtogara har iyo habeen mas-uuliyiinta belgium ayaa sabtidii lasoo dhaafay uga digay dadka shacabka inay tagaan goobaha la iskugu yimaado iyo meelaha markaasi dadku ay goobjoog ka ahaan karaan sida xafladaha iyo goobaha tukaamaysiga waxayna sidoo kale baadigoob ugu jiraan rag la sheegay inay ka dambeeyeen weerarkii saddex iyo tobankii bishan ka dhacay magaalada bariis ee caasimada dalka faranseeska
madaxweynaha dalka geni alfa konde ayaa maanta sheegay inuu dalkiisu ku dhawaaqayo saddex maalmood oo baroordiiqa oo ku taageerayo waddanka jaarla ah ee dalka maali kadib markii weerar gagixisa oo lagu qaaday magaalada caasimada ee bamako hotel ku yaala ay ku dhinteen koob iyo labaatan qof alfa cone waxa uu ugu baaqay shacabka reer gini inay feejignaadaan oo ay dowladda usoo sheegaan haddii ay arkaan dad shaki geliya dhinaca kalena dalka maali waxaa weli kasii socota xaaladii feejignaanta ahayd ee uu ku dhawaaqay madaxweynaha wadankaasi ibraahim bobakar iyo saddex maalmood oo baroordiiqa oo iyadu bilaabanaysa maalinta isniinta berita warku wuxuu intaasi raaciyey in weerarkii loo geystay jimcihii magaalada bamako ay sheegteen ugu yaraan laba ka tirsan maleeshiyada mintidiinta ee ka dagaalama galbeedka afrika
mar kale fiid wanaagsan halkaad wararkaasi ka dhagaysanaysaan waa laanta afka soomaaliga v o a sida aad warkaba ku maqasheen xaaladda magaalada gaalkacyo xarunta gobolka mudug ayaa caawa degan kadib markii uu ka dhacay maanta dagaal ay ku dhinteen ilaa iyo toddoba qof dagaalkan ayaa dad goobjoogayaala v o a u sheegeen inuu dhex maray ciidamo kala taabacsan maamulada puntland iyo galmudug waxay sidoo kale goobjoogayaashaas sheegeen in dagaalkaasi uu ka dhashay muran ku salaysan waddo halkaasi laga dhisay goordhoweyd ayaa waxaa markaasi noo soo socda goordhow ayaa waxay noo soo socda waraysiyaanoo la yeelanay nabadoonada labada dhinac balse marka hore waxaad nala dhegaysataan warbixinta wariyaha v o a uu ka soo diray magaalada gaalkacya cabdiwaaxid macalin isaaq dagaalka oo u dhexeeya ciidamada maamulada puntland iyo galmudug ayaa sababay dhimasho iyo dhaawac soo kala gaaray dhinacyadii dirirtu dhex martay iyo dad rayida oo rasaastu meelo fogfog ay ugu tagtay goobta dagaalku uu ka dhacay ayaa ahayd dhanka galbeed ee gaalkacyo oo dadku ay teelteel u degan yihiin hase ahaatee mid ka mid a dadkii ka agdhowaa halka lagu dagaalamay ayaa v o a uga warramay wixii uu arkay walaalow saaka iyo alisay markay ahayd meeshan waxaa ka dhacay wax aada u xun waxaa dhacay waxaana anagu dadka deegaanka oo guryo aan meesha ka fogeyn dagaal ka dhacay ayaa waxaan kusoo baraalugnay alisaydii horete xabad laba dhinac oo markaa la sayan yihiin ciidamo ka wada tirsan maamulada gobolkan dega argagax iyo aan anaga dhan kusoo baraalugnay dad rayida inay meesha wax ku noqdeen baa sidoo kalete markaas aan xaqiijinaya aniga inkastoo dagaalku uu dhex maray ciidamo ka kala tirsan maamulada gobolka ka arrimiye ee galmudug iyo puntland ayaa mas-uuliyiin u hadashay labada dhinac ay siyaabo kala duwan uga hadleen duqa degmada gaalkacyo ee puntland cabdicasiis jaamac nugaal oo la hadlay warbaahinta ayaa ka warramay sida uu dagaalku ku bilowday iyo halka lagu dagaalamay runtii waxa weeyaan saaka magaalada dagaal baa ka dhacay gaalkacyo dagaalkaasi wuxuu ku bilowday dhinaca puntland wado laami ah oo ku baxda meesha gobolka oo tagta wadada xamar wadadaas waxaa ka dhimanaa dhismaheedii muxuu ahayto ilaa boqol iyo soddon mitir oo dhanka puntland ah wadadaas waxaanu hawshii laga hayay magaalada oo madaxweynaha iyo wafdigiisa iyo guddiyada la magacaabay iyo ay hayeen oo magaalada ka hayeen ayay kamid ahayd hawshaa iyadaa markaanu inteedii badan soo gabagabeynay saaka ayaa waxaanu dabacnay inaanu aanu aanu hal magaa yani waddada iyada ahayd inaanu furo oo aanu meeshii loogu talagalay gaarsiino dabadeedna waxa weeyaan markaanu dabacnay aanu hawsha bilowna lagu bilowday dagaal dagaalkaas mataqaanaa gurigooda ay soo qaaday dabadeedna waxa weeyaan dagaalkaasi waa ballaartay ilaa iyo haddeerna waxa weeyaan waxay joogtaa meesheedii hore oo ay mataqaana ku talagashay siday ku dhaceen sidaa weeye dagaalkaasi khasaaro iyo mataqaana waa leeyahay dhimashiya dhaawac labadaba waa leeyahay runtii waxa weeyaan galmudug waxay samaysay hogeyayaal iyo qoryo culus oo odayaasha oo ay saarteen guryo dheerdheer dhaladooda iyo madaafiic intaba waxa weeyaan magaalada ku rideen si maaragtay aan ahayn kala socday ugu rideen caruur badan iyo muxuu ahayto dumar iyo dad badan oo muxuu ahayto ah dad shacaba ah ayaa mataqaana dagaalku iyo xabad waxay ugu jirtay guryahoodii wasiirka wasaaradda amniga galmudug cismaan ciise nuur taardhuleed oo saxaafadda kula hadlay gudaha isbitaalka gaalkacyo ayaa asna ka warramay dagaalka cidda uu dhex maray iyo tirada khasaaraha ee ka dhashay dagaalkaasi maanta isbitaalka gobolka mudug khaasatan degmada gaalkacyo waxaan ku soo booqannay dhaawacyo ilaa toban gaaraya haddaan dib ugu laabanno dagaalka dhacay maanta aad iyo aad iyo aad baan uga xunnahay xaqiiqdii in dhowr iyo labaatan sano kadib ay maanta dagaal micno daraahi ka socdo soomaaliya khaasatan uu ka socdo deegaanada dariska ah ama dowlad goboleedka puntland oo beryahan dambe caadaysatay daandaansi iyo dhulballaarsi ay ku tala gashay in ay dadka deegaankan ku dhibaatayso waxaan kaloon ognahay dagaalka maanta socda dadka reer gaalkacyo ama dadka puntland inaysan raalli ka ahayn waxaan leenahay oon ugu baaqaynaa mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad shacabka reer galmudug ma doonayaan dagaal ma doonayaan shido ma doonayaan dhibaato waxaana u daliila inaad maanta aragtaan laba nin oo dhaawac ah oo dagaal ku jirtay oo ay soo qabteen ciidamadii la dagaalamayey isbitaalka la keenay la daaweeyey maantana la rabo ambalaas la saaro reerkooda loo geeyo intaasaa cibro noogu filan waxaan leenahay mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad reer puntland uu dib isu wareystaa agaasimaha isbitaalka waqooyiga magaalada gaalkacyo ayaa ka warramay tirada dhaawacyada ah ee isbitaalka lasoo gaarsiiyey bismillaahi raxmaani raxiim maanta shaqaaqadii ka dhacday magaalada gaalkacyo oo runtii aan aada uga xumahay annagu isbitaal ahaan iyo bahayada caafimaadka dad baana soo gaaraya dadkoodu geeraya sugeynta sugeynta waxay gaarayaan waktigaas xaadirka ah afar iyo saddex qof dadkaas shan ka mida waxay ahaayeen caruur yar shanna waxay ahaayeen dumar waxaan loo sheegay dhammaantood inay xaafadahaasi ugu yimaadeen xaafadaha dadweynaheeda guryaheedi guryahoodii dadka kale inta kasoo hartay soddon iyo saddex qof ayaguna waa rag dadkaas marka inta dhaawaca oo culus sugeyntoodu waa afar qof meelahaas laakiin inta kale fugeeyey khasaaraha dhacayla hadda intaana waa ognahay waa intaas waxaan wuxuu ku helaynaa dad inay hataa ku dhinteen magaalada guryahooda intixaabada ugu yimaadeen xaaladda magaalada gaalkacyo ayaa degan waxaase jira dadaallo ay wadaan odayaasha dhaqanka gobolka mudug oo lagu doonayo in lagu xaliyo xiisada gacanka hadalka ah ee gaalkacyo maanta ka dhacday cabdiwaaxid macalin isxaaq v o a gaalkacyo
waa tahay dhegaystayaal weli waxaynu ku jirnaa wararkii dagaalada ka dhacay magaalada kaalkacyo ee isla wariyaha iyaga magaaladaasi cabdiwaaxid macalin isxaaq ayaa waxa uu la xiriiray nabadoonada labada dhinac waa koonfurta iyo waqooyiga gobolka mudug waxaana uu ugu horeyn waraystay suldaan cabdi naasir jaamac seed oo ka mid a nabadoonada koonfurta gobolka mudug wuxuuna ugu horeyn weydiiyey sida uu arko dagaaladan bismillaahi raxmaani raxiim marka hore cabdi waahid adiga iyo bahda v o a waa salaamhayaa runtii arrinta meesha ka dhacday aad iyo aad ayaa maaragtay uga xumahay ugana naxay runtii xilligan wax la filhayana ma ahayn waxay ahayd xilligan oo aan ka fikeraynay horumar iyo nabad iyo dadku inay wadaag wanaag ku wada noolaadaan ayaan maaragtay ka shaqaynaynay ama aan ka fikeraynay arrintaa marka dhacday iyo xilligaa in la dagaalamo oo dad uu dhinto waa calahantii ay burburta arrimahaasta aad iyo aada uga xunahay weeye boqol kiiba boqol arrin lasoo dhaweyn karo iyo arrin la aqbali karana maahan kolley iyo kolley dadaal badan oo bulshada qaybadeeda kala duwan ma garanaysaa ka dhex jira madaxda saro siyaasadda salaadiinta dowladda dhaqanka ganacsatada kulli dadaal waxa lagu jiraa in arrinkaas laga hortago insha allahu inuu hirgalana waa rajaynaynaa biidnillahi kariim suldaan salaadiinta ee dhanka maamulka puntland wax xiriira oo aad kala yeelateen arrintan sidii loo xalin lahaa ma jirtaa adi hadda wada hadallaa jira oo soconaya hadda xiriir baan maaragtay badan baan samaynay saaka rag badan oo salaadiina isu wacnay maantay waa ku ballanay in qola walba dhinaceeda xag ka hortagto oo xabadda la joojiyo ma garanaysaa horeyna dadku xiriir fiican buu ulahaa waayo dad wada dhashay oo isku degaana weeye marka waa rajeyna insha allahu in hawshaas dadaal laga sa annaga dhinaca annaga maamulku annagu maamul nabad ku dhisan oo annagu aan jecelnahay inuu nabad ku shaqeeyo oo aan rabno inaan nabad ku hogaamino ka duqoy ahaan nabad ayaan maaragtay maamulada maamulka iyo siyaasaddanada inay dalkan iyo dadkan ku maamulaan taasaan annagu ku jahaynaynaa uguna baaqnay mar walbana aan ku shaqaynaynaa ciidamadii weli waxay isku hor fadhiyaan goobihii lagu dagaalamay sidee ku shaqaynayaa baaqiinan haddiinan meesha tegin ee ciidamadii kala qaadin waa tegaynaa insha allahu waa u soconaa waa haduu beriyo berishi wixii waa waa tegaynaa insha allahu waa meel marana maahan meel raggii nooc walba ah uu joogo weeye doorka odayaasha dhaqanka gobolka mudug ee kaga aadan xaaladan hadda gobolka ka jirta gaar ahaan magaalada gaalkacyo maxay noqonaysaa waxay noqonaysaa dowladdii horeyna waa ugu shaqayn jireen haddana waa aaminsan yihiin waana ku shaqaynayaan nabad iyo wanaag iyo walaalnimo dalkaan in loo helo ilaahna laga cabsado ayaa annagu ku taagannahay dagaal ciidana wax ku gaari mayso mana aaminsanin in lagu gaarahayo mana aaminsanin inaan ku shaqayno kumaan shaqayn doonno nabad baa mar walba annaga doorkayaga iyo baaqayaga iyo hadalkanaga iyo shaqadana ay noqonaysaa haddii alla yidhaahdo dadku inuu nabad helo dalkuna aan nabad lagu wada joogo
waatay dhegaystayaalkaasi wuxuu ahaa suldaan cabdinaasir jaamac seyd isla sidoo kale wariyaha v o a ee gobolka mudug cabdiwaaxid macalin isaaq ayaa waxa uu la xiriiray nabadoon cabdiraxmaan xuseen gaani oo ka mid a nabadoonnada waqooyiga gobolka mudug waxuuna ugu horreyn weydiiyey sida uu arko dagaaladan
wax fiican inayan ahayn ee dalka iyo dadka u fiican inayan ahayn ma garan haddana waxaan ku baaqaynaa nabad baanu ku baaqaynaa nabad baan ku baaqaynaa dalka iyo dadka nabad baan ugu baaqaynaa nabadoon ee magaaladan gaalkacyo ee maamulada gobolku waa ay wada degan yihiin haddii ay noqon lahayd dhankii puntland iyo galmudug ee colaaduna ee waxay saameyn ku yeelatay qeybihii bulshada dhaqdhaqaaqii ganacsiga ee dhammaan adeegyadii ee bulshada oo idin ee doorkiina sow ma ahan inaad u istaagtaan dhexda u xirataan in arrintan aysan mar kale dib uga soo laaban magaalada gaalkacyo gudaheeda annaga ilaa saddex iyo sagaashankii arrinta waxaanu ka shaqaynaynay magaalada nabadeeda iyo sidii loogu wada noolaan lahaa iyo siday u kobci lahayd ma garan waxaana lagu gaaray wax fiican nabadgelyadii maxaa hadda faraha ka bixiyey waxaa hadda faraha ka bixiyey dowladaha dhismay ma garan laba dowladood baa soo wada degay laba dowladoodna xuduud bay u bahan yihiin iyo waxay kala leeyihiin ma garan dagaalka iyo dhibaataduna halkaasay ka imaanaysaa adinku kaalintiina hadda soo ma ahan inaad u istaagtaan oo xaaladan dejisaan oo ku baaqdaan in nabadda ay qaataan dhinacyada hadda ee ee colaadu ay ka dhex taagan tahay annagu hadda dhinacayaga waa is aragnay dhinaca kale odayaalan kala hadlana waa is waa is aragnay bay yidhaaheen waxaanan ka wada hadalnay nabad arrintuna wixii aan ka dhigo bay noqonaysaa laakiin waa dadaalaynaa annagu haddii allayd waxaanu dadka leenahay nabad ha lagu wada noolaado gardaradana ha la iska daayo ciddina cidii ay gardarayso sidaasaan leenahay ciidamadii dagaalamay ma kala qaadeen haddaad tihiin duqeydii goobta ma tagteen maya maanu kala qaadin umanaanaan tegin xataa intay isu jiraan kama warqaba anugu hadda qorshihiina muxuu noqonayaa hadda ku aadan nabadda gobolka hadda xabad baaba socotay hadda ka hor waaba la bixi waayey ba anugu hadda xaafadan kisoo ku noolahay waa la bixi waayey dugsiyaad dumay oo masiix ku dhacday guryo dadku ayeeli joogay ku dhacday dhaqdhaqaaqba waa naloo di marka bal wixii waagu la barya waa la arkaya hadaalayno laakiin annagu waxaan soo jeedinaynaa nabad
watay dhegaystayaal kaasina wuxuu ahaa nabadoon cabdiraxmaan xuseen gaani oo ka mid a nabadoonnada waqooyiga mudug oo ka hadlaya dagaalkii halkaasi ka dhacay waxaa sidoo kale kasii horreeyey suldaan cabdinaasir jaamac sareed oo isaguna ka mid a nabadoonnada koonfurta mudug oo isna ka hadlay dhibaatadii dagaalkii maanta ka dhacay magaalada gaalkacyo
magaalada muqdisho waxaa maanta ka furmay shir ay leeyihiin mas-uuliyiin iyo dad ka soo jeeda somalilan balse taageersan midnimada soomaaliya ka qaybgalayaasha shirkan waxa ay kaga wada hadlayaan fikradda ay ka qabaan hiigsiga labada kun iyo lix iyo tobanka iyo siday fikradahaan la tahay inay ku dhacdo doorasho sanadka dambe laga qabto soomaaliya haddaba mas-uuliyiinta ka qaybgasha shirkaasi waxaa ka mid ahayd wasiirkii hore arrimaha dibadda soomaaliya foosiy yuusuf xaaji aadan oo isla haatanna ka mid ah baarlamaanka federaalku baarlamaanka federaalka soomaaliya khadka khadka telefoonka yaadan dhihina waxay magaalada muqdisho ugu warantay kadib mar shirkaasi oo socda waryahayaga axmed xasan colaad
bismillahi raxmaan raxiim horta kulankan waxa weeye kulan taariikhi ah oo aan hore u dhicin intii dowladdii militariga ahayd ay magaalasa burburtay kadib waa markii ugu horreysay oo hadda tirada la sheegaya kun iyo shan boqol bay maraysaa qof ay isugu yimaadaan goob ay kaga tashanayaan aayahooda iyo waxa ay la tahay dowladda waxay soo diyaarisay barnaamij ay dadka afti ku weydiinayso labada kun iyo lix iyo tobanka hiigsiga sida xildhibaanada dambe loo soo xulayo qaabka loo dooran doono inkastoo constitutionka ku taalla qaabka oo ahayd one man one vote in lagu soo xulo ay kusoo galaan one man one votekii sidii la sheegay way noqon kari weyday oo dibudhacyo badan awgeed waxaa markaa la soo jeediyey in madasha wadatashiga markii la sameeyey dadka loo soo bandhigo maanta ugu dambeysay gobolada kale o dhan waa soo dhammaadeen iyo dowlad goboleedada marka maanta waxaa loo qoondayay gobolada waqooyi iyo somalilan waxaa markaa isugu marka yimaada- dadka gobollada waqooyi oo somalilan ka soo jeeda ayaa dadkan hadda la weydiinaya ra'yigan ayaa ra'yiga la weydiinaya waxaana la weydiinayaa afartaa qodob ee lagu- madasha lagu soo saa- ee go-aamiyey sida loo soo dooran karo ma oday dhaqameedadii baa soo doorta boqol iyo shan iyo soddonkii ma districtyaa lagu soo dooraa ma dowlad goboleedadaa soo doora mise ee, mid qaran oo doorasho qaran oo weyn oo ay xisaabtu soo gelayso marka weli dadki waa fadhiyaan marka ra'yigii dadkii waa af- aftidii laga qaadaya ama ra'yigii Ay- ra'yiga laga qaadaya analysis baa markaa lagu samaynaya waxay u badato Hay.
ayaa markaa go-aanku Een, noqon doona waxaan ka warqabnaa somalilan oo kale Mhm.
qayb kama ahayn een, howlahan hadda socdoo kale ama shirkii wadatashiga qaran iyo Mhm.
marka een, qaabka hadda ah wax lagu wadayo ama ah wax lagu weydiinayo een, oo dadka muqdisho jooga ku sugan oo somalilan ka soo jeeda Ah.
Hay.
sidaa weeyaan waa dadka ka soo jeeda somalilan iyo gobolada aan somalilan sheeganin laakiin gobolada waqooyi jecel in lagu yeedho Ee, labada group oo isku maran isku duuban ayaa ee laka halka wadankan soomaaliya ilaa lixdankii dad gobolada ka soo jeeda waa ku dhalanayeen waana degayeen waana maalgashanayeen waana ahaayeen marka dadku aad bay u fara badan yihiin maanta waxaa la filaya oo la casumay toddoba boqol iyo konton qof kun iyo shan boqol bay maraysaa meel la kala qaadaa la waayay waana intii maqashay keliya Hay.
Marka da- Ee, haddaad fiiriso dadka ra'yigooda maxaa isleedihiin xaggee u badanaysaa isleedahay lama garan karo ilaa analysiska lasoo saaro ilaa la- maaragtay aftida la Oo.
qaado oo dadka la ra'yigooda weydiiyo la aruuriyo la ururiyo Mm.
markaasay soo baxaysaa Hay.
laakiin aad iyo aad iyo aad bay xamaasad badan baa maanta jirtay Hay. laakiin shirkii Barnaamij- wadatashiga oo qaran oo kale maalan Mhm.
een- een markii laga hadlayo maamulada jiroo kale hadda sida Mhm.
ee, puntland ee, galmudug koonfur galbeed iyo jubba iyo markaad fiiriso Mhm.
een, somalilan lama soo hadal qaaday taa idinku maxay idinku dhalisa
ururkan iyo isu imaadkanba waxaa keenay eh, inkasta oo markii ay madasha ku- laga hadlayay la yidhi gobolada somalilan ha la weydiiyo somalilan dadka kasoo jeeda taladooda dad markaa eh, maaragtay dee laga keenay somalilan oo meesha fadhiyay ma jirin laakiin dowladda madaxda ugu jirta shirka waa fadhiyeen hase yeeshee eh, gobolada in taladooda waa ku ammaanaynaa dowladda in ay maaragtay facilitationka intaa leeg samayso stateska kale boqol iyo konton baa la weydiiyey laakiin annagaa codsanay toddoba boqol iyo konton oo nidhi aad baa loo badan yahay toddoba boqol iyo kontonka ra'yigooda ha la weydiiyo waxaaba dhabal iyagii baaba laba sii jabaar noqday oo kun iyo shan boqol sii ordaya hadda oo dadka maanta yimid dadka maanta yimi aad iyo aad bay u fara badan yihiin waana dad pure somalilan oo goboleeda eh, beelaheedoo dhan ah Hay. laakiin dadka markaa hadda fiiriyey waxay u badnaayeen haween odayaal inta dhalinyaro intaba way isugu jireen Mhm.
laakiin dad haweena markaad fiiriso way u badnaayeen Mm.
marka waa wallahi ra'yi eh, taa adiga arkaya anigana waxaan moodayaba inay dhalinyarada ragga u badnaayeen aniga kuwaas aad ila badnaa nambarkood lixdan dhalinyaro ah baa ka shaqaynaya oo howlwadeenna ah Mhm.
oo waqooyi kasoo jeeda Hay.
marka aniga aad bay kulli waa isleekaayeen dadku Hay. Een, xildhibaan fuusiya een, si- siyaasiyiinta een, iminka ee, dowladana ku jira wasiir een, arrimaha dibadda soo noqday dowladdan ka soo noqday ayaa tahay maxaa is leedahay dadka waqooyiga een, way uga qayb qaadan karaan xilliga soo socda ee doorashooyinka wallaahi hadda eh, haddaad maqlaysay eh, jaamac yare oday jaamac yare generaal jaamac maxamed qaalib eh, khudbaddii dheeraydu meesha ka jeediyey ee dadkuna ay u sacbinayeen waxay u muuqatay in eh, laba eh, waxay ahayd ama messajkiisu ahaa ama fariintiisu ahayd in eh, soomaaliya iyo somalilan oo imikaba wada hadallo socdo Wada soconaya.
in lagu baysgareeyo heshiiska socda dadkuna aada moodaysa inta badan socon laakiin af- a- hadda ilaa hadda lama gaarin go-aan ee, maaragtay ee, sideeba xildhibaanada federaalka loo soo xulaya taa weeye ujeedadu Mhm.
hadda feder- sidee loo soo xulaya Hay.
waana taata loo fadhiyaa hadda laakiin maamulkaas see looga dhaadhacsiinaya hadda qaab ahaan is leedahay?
maamulkaasi hadda maba joogo oo wadahadal ayaa socda ma is wadahadal leedahay baa hadal?
hadda wadahadal wuu socdaa hadda muddona wuu socday Mhm.
laakiin dadka halkan joogaa midnimaday aaminsan yihiin Mhm.
midnimadaasay ku go-an yihiin midnimadaasaa laga wada hadlayay hadalka waxaa ugu horeeya mid walba midnimo midnimo midnimo soo ma garanaysid Hay.
marka taasaa maaragtay ay- ay ka- laga duulayaa oo ay ka qayb qaataan ra'yigooda ra'yigooda Hay.
waatay dhegaystayaal taasina waxay ahayd foosiyo yuusuf xaaji aadan oo hore u ahayd wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda federaalk ee soomaaliya oo ka hadlaysay kulan ay maanta magaalada muqdisho ku yeesheen mas-uuliyiin iyo dad ka soo jeeda somalilan oo markaasi doonayay inay door ka qaataan arrimaha higsiga sannadda labada kun iyo lix iyo tobanka habeen wanaagsan waxaad la socotaan laanta afka soomaaliga ee v o a haatana waxaad ku soo dhawaateen dhegaystayaal barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waxaa soo diyaariyey halkana ka soo jeedinaya ismaaciil xuseen farjar
kulanti wacan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinteenni wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan meelaha astaanta u ah saamaynta isbeddelka cimilada dunida waxaa ka mid ah jasiiradda kiribati oo ku taalla badweynta baasifiga islamarkaana u dhexaysa maraykanka iyo austreeliya dabcan dad badan way ku adkaanaysaa in ay ka helaan maabka sababtuna waa baaxaddeeda oo aad u yar iyo meesha ay ku taallo dalka jamhuuriyadda kiribati wuxuu ka mid yahay meelaha ugu durugsan dunida ama haddii aynu si kale u nidhaahno ugu hor hela cadceed soo baxa dunida caasimadiisu waa tawaara waxaase dalkani la baaxaadegaya saamaynta kaga timi isbeddelka cimilada caasimadda dalkan oo hoy u ah dad gaadhaya ilaa konton kun oo qof waxaa inteeda badan qariyey biyaha badda waxaana cabsi xooggan laga qabaa in wakhti dhow gebi ahaanba magaaladani ay hoos marto badda isbeddelka cimilada dunidu kuma koobna gobolkan oo keli ah hase ahaatee waa dhibaato si weyn looga dareemayo daafaha dunida dabcan soomaalida lafteeduna kama madhna meelaha sida weyn u dareemaya isbeddelka ka dhalanaya saamaynta cimilada dunida haddaba dadka ka shaqeeya jamhuuriyadda kiribati iyo weliba fiji waxaa ka mid ah yacquub maxamed cabdille oo u shaqeeya hay-adaha qaramada midoobay yacquub wuxuu marti ku yahay barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan wuxuuna inala wadaagi doonaa sida dhibaatooyinka ka dhasha isbeddelka cimiladu uu saamayn ugu yeesho nolosha aadamaha iyo sida ay ula tacaalaan inta barnaamijkani socdona qaar ka mid a dhegaystayaasha ayaa su'aalo weydiinaya n ugu horrayn yacquub haddaan anigu ku weydiiyo bal haddaad sawir inaga siisid n deegaanadanaad ka shaqaysid iyo sida isbeddelka cimiladu saamayn ugu yeeshay haddaad sawir inaga siisid bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilah rabbilcaalamiin aad baad umahadsan tahay ismaaciil adiga iyo v o eduba saameynta oo ku yeeshay dhulka kan xaqiiqatan mid ballaaran weeye oo wadamada tan afar iyo tobanka gaaraya isku qarirada ka dhaca dunida ama aadka isugu dhow dhow dunida ugu dambeeya isbeddelka cimiladu si weyn buu saameeyey haddii ahaan lahayd dhanka badda iyo dhanka deegaankaba oo lais oran karayo wuxuu ka saameeyey deegaankiina in dhul badan oo biyo ahaa dhul caadiya oo la degay ay deegaannimada hadda ka baxeen oo ay dhul biyo ay noqdeen iyo badii oo laga dareemaya cunno yari ama kheyraadkii badda ku jira in badana kala tagay iyo waxyaalaha badan oo ka dhasha cimiladu adduunku markay isbedesho dhulka uu saameeyo ay kamid tahay in dalaga uu yaraado wax soo saarka biyaro inuu yaraado iyo cudurro kale oo ama kaneecada oo iyadana ka dhalata meelaha laga dareemo meelaha isbedelka inuu aadka u saameeyo kaneeco badan ee dhulka ka jirto marka qodobadaasa ugu waaweyn ama qaybahaasa ugu waaweyn saameynta ugu weyn oo la dareemayo ee dhulkan laga dareemayo dhulka saameyn yacquub bal markaad yaro eegtid intii aad ku sugnayd fiji ama aada booqanaysay jasiiradaha ku hareereysan oo kale ee kala duduwan bal maxaad ku aragtay bal waxyaabaha sida gaarka adiga kuu soo jiitay aad ku aragtay maxaa ka mid ahaa ismaaciil waxaan jeclahay aan ku hormaro jasiiradda kasoo bilaaba kiribat oo dhinaca ugu dambeysa oo xigta ama dunida ugu dambeysa jasiiradda ismaaciil oo dhul ahaan markii qariiradeeda la fiiriyo qaaradda australia ayay ku dhowdah markii la fiiriyo waxaa u nool oo wadanka laga degaa oo magaalo hadda la degan yahay camiran caasimadna waa jasiirad la yidhaahdo tarawa ama qeyb kamid a jasiiradda oo tarawa la yidhaahdo waxaan ku qiyaasi karayaa ismaaciilow kilometr haddaan ugu bato dee qiyaasta aada u buunbuunay kilometri wax la jira ayaa dhulka nool dheer ahaan ballac ahaana waxaan isleeyahay ismaaciilo wax dhowr iyo toban mitir ka yar baa dhulka ka nool waxyaalaha aadka ula yaabka badan waxa weeye magaaladu waxay u samaysnayd sida waxa weeye goolad oo kale ama waxa weeyaan wado iska hor imaaneysa oo kale ama o u dhow oo kale sawir ahaan qeyb kamida south iyo north bay kala ahaan jirtay magaalada northkeedii hadda waxaad dareemaysaa ismaaciilay magaalo kale waqooyigeedu cafwan inay noqotay jasiirad kala noqotay oo ay ka go-day magaaladii qeybteedii koonfureed tusaale ahaan oo kale magaalada dhankeeda koonfureed markaad joogto waxaa lagu leeyahay waxaa halkaa kaa xigtaa waqooyiga tarawa oo magaalo kalay noqotay biyahana kalifay awalada waxay ahayd meel caadi oo dadku ay degan yihiin oo guryihii laga haday waxaa ismaaciilo marka aada u cajiib u ah wasiiradaas marmarba marka biyuhu saameynta biyuhu oo socda waxay kaliftaa inay biyuhu isbedelaan marna aad bay waxay unoqotaa maaragtay ugu soo dhawaataa dhulka oo laamiga iyo soo gashaayo baddu way soo kacdaa marna dib bay u laabataa xilliyada badda dib u laabato waad dareemaysaa in meesha tan isbedel ka jiro waa ku lugeyn karaysa oo dadku habeenkii oo kale hoshashba intay qaataan bay eheladooda iyo qaraabadooda waqooyiga tarawa ku nool habeenkii aadaan oo ay la soo sheekaystaan intaan biyahaas aysan imaan oo subaxnimadii biyuhu aysan aada usoo badano meeshii bad weyn oo dubamari karaan aysan noqonna way kasoo laabtaan marka aada arrin cajiiba weeye waxaa kaloo aada u arkay ismaaciilow dhulkan roob badan baa ka da-a oo ay kalifto dee faalkoorooyinka ka dhacaya badda iyo cimilada kulul iyo dhirta badan oo meesha ku taalla haddana ismaaciilow tarawa oo dhan waxaan oran karayaa kalluun iyo bariis unbaa laga cunaa hal shay oo kaleo khudaaro kama soo baxdo geedkii mooska sidiisiyo ismaaciil wadadii ku yaallo roob ku da-ayo baan mir dhalayn sababtana waxay ku tilmaameen maadaama dee xididada geedka ay biyo dhanaan galeen oo dhulka dhan bay cusbadu saamaysay marka waa wada cagaar oo wada green wadankii aada u qurux badan yahay laakiin dee dhirtii waxba ma tarayso waxay kamid tahay dhulkan kale oo maaragtay qiimaho kale la mid noqonaysa mooskiiyo geedkiiyo sidiisiyo balacii lagu talagalay awoodiisiina baan waxba dhalayn marka waxay kamid tahay waxyaalaha la diiwaan gelin karayo saamaynta laga dareemay dhulka waan gartay dabcan su-aalo badan baa meelahaana laga yaaba inaan kaa weydiiyo qaar ka mid a dhegeystayaasha oo daafaha dunida ku sugan ayaan haatanna fursadda siinaya marka hore bal magacaaga iyo halkaad joogtid bismillahi raxmaan raxiim suldaan maxamed yuusuf cabdi waxaan joogaa dalka austriya magaaladiisa salisbrow gaar ahaan dhammaan waxaan salaamayaa v o eda iyo barnaamijka ragga daadihinaya ragga igula jira waxaan rabaa su-aashayda inaan ku soo noqdo yaqub walaal waxaan rabaa inaan su-aal yar ku weydiiyo oo kooban insha allahu tacaala markii yaquubow cimiladaas sidaa isu bedeshay oo hadda aada noogu sharaxday oo wanaagsan dadkana aada noo sheegtay inay kalluun iyo isticmaalaan ka cunaan berisi aada noo sheegtay maxaa wixii kudaartaha oo soo baxayay lagu bedelay ama sidee ay noqon kadhaa cimiladu maadaama isbedeshay bal arrintaa laftigeeda waxaan kaa su-aali lahaa ba inaad noo jilciso maadaameynu nahay dee dadkeenu dad soomaaliyeed oo aada u jeclaba bini aadamkuba ay kudaartay aada u xiiseeyaan bal arrintaas baan kaa codsanaya adigoo raalli ah waan gartay yacquub
waad mahadsan tahay walaal dhegeystaha hadda ku jira horta xalka laga gaari karayo iyo sida la yeelayo waxyaala ugu badan oo dunida hadda ka fakeraysa iyo qaylalaanta dunida socota waxa weeyaan dowladda maraykanka iyo caalamka iyo qaramada midoobe ugu horeeyaan ee lawada weeyay in xal loo helo waxii la waayay wixii lagu bedeli lahaa laakiin waxaad moodaa dadka reer tarawa ama jasiiradan kiribak inay ku mashquulsan yihiin sida nolosha kale oo dhulkan biyoobaya ay xal ugu heli lahaayeen oo hadda ma muuqdo barnaamij weyn oo adduunka kasta ka taageerayo suldaan in ay ku bedeshaan kudaartii lakiin waxaan ku cadayn karaya inaan wax kudaara meeshan ka jirinin hay-adaha qaramada midoob dadka u shaqeeya ama khabirada ama shaqaalaha waa lagu wargeliyaa markay tagaya inaysan qaataan kiimyada kale ee vitamiinka ee loogu talagalay inay qofka jirkiisa isku dhilitara cuntooyinka qayb haddii kaa maqan yihiin waxaa kaloo meesha lagu daro u baahan wadankan kiribas waa wadanka dunida ugu faqiirsan iyo dadka dunida ugu saboobsan weeyaan marka awalba isagoo tiisi la yaaban baa is oran karaya mid kalaa suldaan ugu tagtay oo ma jirto waxay hadda ku buuxsadataa waan gartay dabcan waan su-aal kalen oo kaa weydiin lakin dhegeysto kale inaan siiyo fursadda bal magacaagii halkaa joogtid
ha magacayga waxaa la yidhahdaa khadar aadan waxaan joogaa dalka britinka yacquub horta waa salaamayaa ismaaciil adna waa ku salaamaya iyo inta kale dhegeystayaasha waxaan weydiin lahaa in fara badan caalamka waxaa soo noqnoqday global warming ama cimilada sii kululaanaysa maraykanka iyo chinaha heshiisay kala saxeexdeen labada kun iyo shan labaatanka in warshadaa lagu yareynayo su-aasha aan ku weydiinaya waxa weeye sidee baynu u yareyn u yareyn karnaa cimiladan sii kululeynaysa dadka maxaad ka odhan lahay soomaali baynu nahay maadaama dhirtii faraha badan la jarayo kuleelo fara badan uu jiro oo aada ogtahay cimiladii isbedeshay soomaaliyeed sidee baa maxaa xal noqon maxaa xal noqonaya
waan gartay waad mahadsan waad mahadsan tahay walaal horta labada dhinac way aadi karaysaa dhanka qabowga oo saaid noqdo xadki ka baxana way noqon karaysaa dhankan kuleelkana way aadi karaysaa laakiin su-aashaada toos u abaaro waxaan uga qayb qaadan karnaa mas-uuliyad qof kasta saaran weeyaan weliba gaar u saaran dadka og inay dunida hawada la isticmaalayo dadka udhexeeya ay ku shubaan ama ay ku fasaxaan waxa weye waxyaalaha hawada dhibay oo kamid tahay saliidan la gubay haddii aan lahay gaasi haddii aan lahay shidaal sh- shidaalka iyo motooradan la isticmaalayo iyo baabuurta la wata haddii aan lahay iyo haddii gaaskaba aan lahay marka waxaa looga qayb qaadan karaya waxa weeye iyo dhuxusha laga dhaliyo korontada guddiga dadka isticmaalada waxaan aaminsanahay marka in mas-uuliyad culus ay saaran tahay maamulada soomaalida iyo dowladda soomaaliyeed iyo shacabka soomaalidaba in laga fekero sidii loo yareyn lahaa in qof kasta mas-uuliyaddiisa qayb ka qaadan lahaa wada waxa lagu fasaxayo magaalooyinka oo kalena waxaa laga fekeri karaya baan is oran karaya in la sameeyo qorshayaal si bal dadka xataa intay ku nool yihiin loo badbaadiyo warshadahan kobcaya magaalooyinka hadda soomaaliya iyo geeska afrika ku yaalla aadka u kobcaya in laga fekero in aag gaara loo sameeyo in banaanka looga saaro dadka warshadaha in magaalada hawada ay isticmaalayso caafimaad noqoto iyo in de xal kale la helo oo ka duwan oo dunidu ay si goroobari adduunka looga wada qayb qaato in la la yareeyo marka aad eegtid dabcan eh, aad u kuurgashid xaaladda iyo duruufaha nololeed een, ee dadka ku nool jasiiradahan aad booqatay kala duwan waxyaaba ugu waaweyn qoloba waxbay la tacaashaa iyagu waxyaaba ugu waaweyn weerar ku haya maxay yihiin maxaa laydin sheegaa idinka haddaad tihiin eh, dadka qaramada midoobey u shaqeeyo kale ee meelahan ka howlgala een, waxyaaba ugu waaweyn dadka weerar ku haya maxay yihiin ismaaciil waad mahadsan tahay horta jasiiraduhu qolaba siba u saamaysay vanuwato oo kale tusaale haddaan soo qaatay ismaaciilow waxa ugu weynay ka walwalaan waxa weeyaan badda soo xagagosanayso oo dee badii ay doonayso in ayadoo wax burburinaysa inay hadda soo xagagosanayso oo aan la saadaalin karinin inkastoo hay-adaha cimilada qaabilsan ay kaga degaan ay kaga digaan reer karibaasna waxaa ugu welweli badan ayagana waxa weeye waa saameynta ay ku yeeshaan biyuhu inay dhulkiis ka biyoobo ama badii ay heer sare soo istaagto waxa weeyaan guryihii iyo xaafidihii la degan yahay ay biyo dareemaan kuwaasna waxay kama- ka- ka mash- ku mashquulsan yihiin reer kalibaad sidii ciidii dhulkii de markay biyuhu yimaadaan waa aragtay ismaaciilo meelaha xeebta ah biyuhu markay hir sameeyaan marna ciid bay keenaan marna way qaataan waxaa la yidhahdaa marka ciiddaasi saameyn bay ku yeerataa abuurka dhulka xaalafisa ah reer kalibaas marka yar yar weynba waxay dowladda iyo shacabkuba ka qayb qaataan in haddaad google gal la google gareeyo masawirada iyo video iyo youtube-ka la galo dhir badan baa badda dhexeeda ka baxday waa hal geed oo aqbala ciidda inuu celiyo iyo maaragtay biyaha dhanaa ku baxi karaya marka iyagu baddaa in la- dhir lagu tallaalo iyo in guryaha xad loo sameeyo ku mashquulaan reer vanuwatona waxay ku mashquulaan saameynta yaraynta hirarka ka imaanaya badda iyo in la sameeyo xataa hadday way dhacayaan oo lama celin karayo waa qadar rabiye dadka in noolo loo sameeyo oo waxa weeye cudurrada faafa iyo dadka barakacaya in in la celiyo jasiiradaha aysan saameyn ismaaciilow laakiin deriskooda waxaa ka dhacaya sida jasiirada fiji oo kale waxay la tacaalaan kaneecada kale aada u badan oo de xataa markaad magaalada fadhigid bararka iyo markaad goobaha waxbarashada magaalada joogtid kaneeca aad dareemaysid iyaguna kaneecadaasi aysan mid maaragtay bacterial u noqon ba iyaguna la tacaala marka aad u eegtid dhulkii aad ka timi ee soomaaliya oo kale een, iyo waayo aragnimada halkan aad ku aragtay haddaad isbarbar dhigtid maxaad is leedahay way ka faa'iidi karaan ama waa laga baran karaa meeshan aad joogtid saameynta ay cimiladu keentay een, dadka halkaa ku nool iyo siday ula tacaaleen ismaaciil waxaan isleeyahay waxaa laga baran karaya horta isu kalsoonaanshaha iyo in dadku aamini karayo inay wax qabsan karayaan ama cilada hortaalla iyagona inay wax ka sugin dadku wax qabsan karayaan taas oo muhiim ah waxaan kaloo isleeyahay waxaa laga baran karayaa waxa weeyaan dadku inay la saaxiibaan dhibaatada haysanaysa dadka dunida ku nool halka dhulbaruhu dhaco amaba ku agdhow wadamada ku agdhow amaba dadkooda aada u bateen oo badooda culayska batay awadiis ay kuleelka dib u celiso waxaa aada ugu yaraa khayraadkii badda ku jiray oo ka kala carara halkaa kuleylka iyo taxmada ka kala cararo dee u kala kici karaya je- dhinacyada qabowga ay ka dareemayaan marka waxaad dhici karaysa dadkii baagamuudada ahaay oo dhalinyarada ahaay oo shabaagta u duuran jiray badda inay wax badan ay kusoo ritaan oo ama ay noloshooda ku fakaraan aysan ugu dhicin laakiin waxaan aada ulayaa waxa weeyaan dadkaasoo intaasoo caqabada haysato dalagii ka yaraanayo dirtii beerayay aysan u dooran karin dhulkii ka biyoobayo an dadkaasoo badii waxay u dooran lahay inaan helaynin ee haddana aan ku fekerin ismaaciilo inay tahriibaan ama nolosha aan kaaga sheekeyn inay isdhiibeen laakiin faraxsan oo dhirtii dida badda ku tallaalaya oo shirarkooda kaga hadlaya oo isugu cayigelinaya oo dadka ay saamaysay xataa in dib wuxuu loogu celiyo lacaymo bixiyo ka fakaraya marka waxaa looga baran karaya ugu weyn waxa weeyaan isu kalshoonaanshaha iyo in dadku ay la tacaalaan dhib kastoo imaanaysa iyagoo aan ka fekerayn ama inay qaramada midoobey caawisa ama waddan kale inuu yimaado waan gartay n anigoo ku noqon doona dhegeyste cusubeen na soo galay aan marka hore siiyo suldaanka dib ugu noqdo n dhegeystihii ku jiray n yurub aan bal n haddaad su-aal qabtid oo kale
maasha allah su-aal yar baan weydiinayaa oo igu dambaysa maasha allah khayr allah siiyo yacquub wuxuu horta na siiyey warbixin aada u fiican aadna u wanaagsan ee aad baan uga mahadcelinayaa ee taa kabacdi waxaan rabaa inaan su-aasha aan weydiinayo ay tahay meesha uu joogo maadaama cimiladeedu isla tahay markii dadka degan ay baddu soo kadho oo kale ama baddu ay soo fuucdo dadka badda yaqaan baa yaqaana runtii maxaa dadkaa marka loo qabtaa ama dadkaa maxaa la gudboon ama dadkaasu maxay suubiyaan maadaama de magaaladii ay baddii cimiladii isbedelayso ay kusoo durkayso ninkii xeeb yaqaan baa garanaya marka yaaquub arrintaa maxaa dadkaa la gudboon ama maxaa loo qabtaa caawaana ama iyagu dad isku filan ma yihiin inkastaa dee noo sheegtay in meeshaasu ay tahay meel xoogaa magaranaysaa bufartiya saa nooga noo noo sheegtay intaasaan su-aashayda kusoo koobaya yacquub idinka waad waa maqsan tahay suldaan siduu ismaaciilba sheegay markuu barnaamijka inoo furayey horta dhulkan dhul aerogoon oo ka go-do sundulada weeyaan oo bad biyo badan iyo bad badan baa dunida inteeda badan ka xiga qaramada midoobay iyo hay-ada kaleoo ka gargaar oo ka halgala halkan way jiraan waxa ugu badan oo laga laga laga fakero oo laga shaqeeyana waxa weeyaan ma ahan waxyaalahan emergency-ga inta badan waxa weya waa mustaqbal iyo nolol dadka sida loogu samayn laha marka waxyaalaha ugu badan oo hadda dadka laga caawiyo waxa weeyaan dadkan in waxbarasho la siiyo iyo in laga fakero dee dunida desderada dhan iyo dalal badan oo dadkoodii intii mu- wadankoodii biyoobo lasoo rari karaya ma jiraan laakiin dadka meelaha u badbaadiya nolol loogu sameeyo waxbarasho iyo caafimaad ay helaan isbitaalada inay noqdaan kuwo la tacaali karaya wax kastoo ka dhalan karaya cudurrada dheeraha ka imaanaya marka waxyaalahaasa ugu waaweyn laakiin dhankan kale ee biyaha dadka banaanka usoo baxay dadku ayagaa moodaa inay suldana aada ugu mashquulsan yihiin taa iyagu iskaga fillaanaadaan hadday u dhisan lahaayeen jambiyo haddii guryaha shubdaa dheer loo taagi lahaayo dhul ka badan gurigii hoos aan laga dhisayna kor inta loo dhiso waxa weeya meel dhexe mitirkiisa laga bilaabayo oo intaa kale biyaha inay imaan karayaan lagu xisaabtami karayo xataa hadday marka aysan biyo jirinin iyo haddii waxa weeyaan ciid kaleyo iyo ciid badan oo ay dhisaan iyo jawaaniya ay dhigayaan oo difaaca samaysan lahaayeenba ayagaad moodaa kuwaas inay ku tacabsan yihiin laakiin vanuato oo kale iyada taas way ka duwan tahay kelibaas oo waxa weeyaan dee mawjadaha fuuciddaas aa sheegta badda soo baxda imaanaya dee qara dee dara qaraacaysa inta u dhow oo dhan oo waxay dhexan karaysaa dee inay magaalada qeyb kamid ay baabi'iso kuwaas oo kale waxaa loo aqoonsadaa meelaha gud- barakayaal gudahooda oo kale ah mararka qeybtooda inay safraanna way dhici karaysaa jasiiradaha u dhow dhow ay gaaraan laakiin marnaba maaha dadka fakara inay maaragtay ay ka meeshaas ay ka saaraan noloshoodii oo meel kale u raadsadaane Waan gartay.
waa dadku waxaad moodaa ku faanaya inay halkaa kasoo jeedaan oo dunida la wadaagaan dhibaatada haysa waan gartay En, dhegeyste kale gebagabada barnaamijka inuu soo dhowni haddaan siiyo bal magacaagii halkaad joogtid waxaan joogaa boosaaso cabdiqani xaamid dee maqlaysaa cabdiqaani xaamid oo codkaaga aada u liita laakiin waan ku maqlayaa bal su-aashaad qabtid en, haddaad ii soo horreysiisid waxaan weydiinayaa maxaa sidee dadka aqoontooda kor loogu qaadi karaa ku saabsan dabeeraha iyo cimridan isbedbedelaysa tusaale ahaan oo kaletaa maalmaheetaan boosaaso ku sugnay laga sheekeynaya ahayd baddaa guuraysa ama biyaha imaanaya ama daawad baa dhacaya see looga wada qabi karaa su-aashaada way caddahay en, cabdiqaani xaamid oo boosaaso inagala soo hadlaya wuxuu leeyahay hadeer deegaanada puntland oo kale waa tii maalin dhow dabaylo roob dabaylo wato iyo ar- ayaa ka dhacay marka sidee baa dadka war sugan loo siin karaa ama macluumaad xilli hore ay u heli karaan En, su-aasha sidaasaan fahmay inkastoo codka telefoonkiisa xumaa aada buu mahadsan yahay degawalaalkaas boosaaso kala soo hadlayo aada ku kala fognahay horta waxaa shaqadaas aada u qaban karaya ayminkuna boorinaya waxa weeyaan waa dadka la shaqeeya ama aqoonta ule cimilada adduunka iyo isbedelkooda iyo hay-adaha ka shaqeeya iyo dadka deegaanka laakiin waxaa anaga si guud inoo wada saaran waxa weeya markay dadkaasi digniin soo saaraan in dadku ay ka fakeri karayaan sidii ay digniinta u aqbali lahaayeen aan loo dhayarsan lahayn amaba mararka qaybta sida dhacda aan loo loo loo dhigin waxa weeyaan waxaan mustaxiil oo aan dhici karaynin halkana qofkiisa waxaan ismacadaas oran karayaa wuxuu dareemayaa in wax la sheegaya ay dhab yihiin oo nolosha cimilada saameynta dunida ku yeelashay dadka kan ayuu arkaya qofkaasi
guud ahaanba dhegaystayaal intaa waxaa inaga eeg barnaamijkeenni wicitaanka dhegaystaha oo toddobaadkan uu marti inoogu ahaa yacquub maxamed cabdalle oo u shaqeeya hay-adaha qaramada midoobay tan iyo intaynu barnaamijkaas la mida ku kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo kulanti dambe oo xiise leh
ismaaciil xuseen farjar oo inala socodsiinaya barnaamijkaasi wicitaanka dhegaystaha aad iyo aad buu mahadsan yahay halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga idaacadda voice of america
waa idaacad cusub oo v o a ay bilaabayso oo soo gelaysa kowda iyo barka duhurnimo xilliga geeska afrika waxay bilaabmaysaa soddonka bisha nofembar labada kun iyo shan iyo tobanka oo talow maxay ku saabsanaan doontaa wararka caalamka ugu waaweyn ka sokow ismaaciilow idaacadda duhurnimo waxay xambaarsan tahay barnaamij aanu u bixinay dhallinyarada maanta oo ka haqabtiraya dhallinyarada soomaaliyeed waxyaabaha ay xiseeyaan ciyaarihiina loolanka brimer leaga ee kooxaha labada manchester iyo arsenal xaalka chelsea oo ay qarso ah laliigaha sbain oo hardankii ronaldo iyo messi ay ku soo biireen naima iyo suarez bundesliga serie a french league one iyo dabcan xanta suuqa kala iibsiga ciyaartooyda waa haseer dhakacdhakax ka helaad
idaacadan cusube oo soo geli doonta kowda iyo barka duhurnimo ilaa iyo labada duhurnimo xilliga geeska afrika waxay dhegaystayaashu kala socon karaan mawjadaha lix iyo tobanka sagaal iyo tobanka iyo laba iyo labaatanka mitrband iyo efemyada v o a ee geeska afrika dhallinyarada maanta dhallinyarada maanta
waa tahay dhegeystayaal haatanna kusoo dhowaada barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hiddaha waxaa soo diyaariyay soona jeedinaya axmed faarax cali daaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee v o a da laanteeda af soomaaliga dhegaystayaal inta uu nool yahay arrimaha qofka soo mara marahayga guurka ayaa ugu xiiso badan waa lagu tarmaa oo dad aan awal joogin baa ifka ku soo kordha dabadeedna horumarka bulshadooda wax ku tara xidhigtirnimo ayaa ka abuuranta oo qoysas aan aqoon hore isu lahayn intuu isu keeno ayuu dhex dhigaa xidhiir hadduu wanaagsanaado berri ka maalin ay labada dhinacba mahadiyaan guurka waa lagu xasilaa barbaarkii weligiis fadaqa loo yiqiin ee dantaamoogi dhulka eebbe hadda meel ka dhici jiray ayaa ku dega xilkas buu ka dhigaa markaas bay isaga iyo afadiisa cusubi tacab u tafaxaytaan waxay u xusulduubaan siday ku noqon lahaayeen reer isku filan welibana lasoo tamadiyo oo maalintii loo baahdo quud iyo qaaraanba uu xigaalku uga baxsado waxdheefka intaa la eg in guurku leeyahay weligeedba soomaalidu way ogeyn taana waxaa markhaati u ah suugaanta dhiirigelinta daaran ee ay kaga hadashay isla markaasna lagula talin jiray kolba ruuxa inuu reer yeesho uu tashigu kaga ibabeelo gabadha waalidkeed baa bixin jiray cidda ay gelayso aabbaheedii adeeradeed baa u doodi jiray haddii loo baahdana ku sandullayn jiray marmarka qaarkood waxayba ku warheli jirtay iyada oo mehersan oo nin aysan weligeed indha ka qaadin ooridiis ah dhinaca kalena ha yeelo ama ha diidee wixii guurka lagala talin jiray barbaarka ayuu ahaa isaga ayaa xaq u lahaa gabadhii uu calmado inuu doono ama la baxo tii bulshada dagaanku ay kula wada talisana uu ku gacan sayro waxaa haddaba jiray guurka ka hor arrimo la iskula talin jiray oo in inanta laga eego la isku baraarujin jiray qaarka iyada iyo milgaheeda ku saabsan ka sokow waxaa loo fiirsan jiray magaca reerka ay ka dhalatay iyo qarannimadiisa hodantooyadiisa iyo laandheerannimadiisa arrimahaas ayuu barbaarka guurdoonka ahi u dhabageli jiray cidda uu markaas maanka ku hayo ee uu u danaynayaana isaga ma ahayne waa carruurta dhalan doonta oo uu rabo inay lahaadaan reer abti hiil iyo hooba si walba la isugu hadlayn karo waatay ku maahmaahi jireen wiilkaagu maalin buu hiilkaaga baahan yahayoo waa maalintaad hooyadiis doonayso dhinaca kale waxay odayadu barbaarta kula talin jireen inay u xishaan gabadha reerkoodu hodanka yahay iyaga oo guurka oo idin ugu qaybinaya saddex kaad oo ay ku kala sheegi jireen dab dab saaran oo ah laba qoys oo xidhiday beerkoodana aan beer ka xigin bari dab saaran oo ah labada qoys midkood kolka uu hodan yahay iyo bari bari saaran oo ah labada qoysba markay hodan yihiin wuxuu kaloo ninka guurdoonka ay ka fiirsan jiray maqallada reerka gabadha dhalay gaar ahaan dhaqanka shaaca noqday ee laga yaqaan laguna xanto taasna waxaa loogu danaynayaa carruurta dhalan doonta oo laga baqaayo inay yeeshaan dabeecadaha la daraabo ee qoyskaas ay bulshadu ka sheegto waatay cayaarta ku tuman jireen suul ayeeye kuu galay iyo sinjiwaa ma guuraan maanseyahanadii waaweynaa ee guurka ka teliyey waxaa allaha u naxariistay ka mid ahaa cali aadan oo cali dhuux loo yiqiin beribuu wuxuu arkay dhalinyaro adeer iyo awowba uu ugu qumanaa oo reero aanu jeclayn inay la xidhiidaan gabdha ka xodxodanaya markaasuu ku waaniyey gabay waagii dambe halqabsi noqday tixuu ugu sheegayo inaan guurku arkaaqaad ahayne loo baahan yahay in laga fiirsado oo hiddo ahaan reerka ay inantu ka soo jeedo iyo iyadaba tagtadooda dhab loo raad qaado wuxuu uga digayaa inay u xishaan oo keliya gabadha uu guurkeedu fudud yahay ee wax ugu wacanba uu yaradkeedu yar yahay waxaa la mid ah tan heeranka ah oo iyada oo ab iyo isirtoona aan loo aqoon cidaha soo gasha dabadeedna la iska meeriyo tusaale ayuu u soo qaadanayaa nin aanu magac dhibin asii ay garanayeen kaasoo isna reeraha ka tirsanaa farta ayuu ugu fiiqayaa ninkaas oo jeer ka guursaday gadaalkiisa xilo iyo xoraba ku beeray cidaha ay dhallinyaradu xodxodada ugu noqnoqonayaan wuxuu yidhi hiddaa dumarka loo guursadaa hiil tanaa geliye lama hororo tii hawlyar iyo heeran soo galay horweynkiiyo haleelada middaan soo hitiqinaynin xeeryaha huruudda leh middaan hadiyad keenaynin midda hugunta habeenkay qaddo oo hibata guurkeeda haweenkiiyo hablaha qaarba waa lagu hungoobaaye hilib aadan geyin baad sidiis ugu higootaay hoogtada hurdada aan ka kicin hooy iska ogaada intaad haybta wada faaqidaan hubiya guurkiinna hoobaaqda daya meesha uu hebel ka laadaada cali dhuux wuxuu leeyahay tix kale oo isla ujeeddadaas aan ka fogeyn nin ay xigaal ahaayeen oo isaga oo cayra markaa daraawiish ka soo galay cabdi xiireyna la odhan jiray ayaa gabarh ka doonay degmo uu gabyaagu aad u yiqiino inuu la xidhiido uu kala han weynaa inkastoo uu wax badan isku dayay inuu tashigaas ka weeciyo haddana wuu kari waayey maalintii dambe ayaa loogu soo warramay in cabdi xoogsi tegey oo xoogsi kale ma jirine uu col duulay raacay in geelii la soo dhacay uu ka saami qaatayoo lix neef uu ka helay lixdoodiina uu gabaati uga bixiyey gabadhii ina hebel la odhan jiray ee baryahaanba uu ku dulmeerayey cali dhuux wuxuu aad u qoonsaday warkii cabdi looga soo sheegay wuxuu liqi kari waayey reerkii xiditirnimadiisa uu dhaaxba ka hor joogi jiray inuu dalaq u yidhi hantidii yarayd ee ka dhacdayna uu yarad u siiyey markaas buu gebiyey wuxuu tiriyey tixuu ugu sheegayo istirbaarku siduu lama horaan ugu yahay guurka iyo tayada warasada ka dhalan doonta inay caynkaas tahayna wuxuu ku tusaalaynayaa ugaarta cawsha lagu magacaabo ee keeda labka ahi aanu boodin teeda dhadig ilaa uu ka hubsado dhalashada ilmahoodu xilliga uu ku beegnaan doonaa siduu yahay ma aaran baa ma abaar diirata ahbaa waxaad mooddaa inuu leeyahay cabdiyow macawlkaas baad ka garaad yar tahay maxaa ku qaaday gabaygaas qaybtiisa hore ayuu cali dhuux ku yidhi cawlkuba markuu cawsha kudi waa u cibaaroonne cisadiiyo markay helay caadada ay ku uuraysan cosob iyo ciriidkay ku dhali canuga beertiisa curcuradiyo lowyada intuu ku cuskadoo saaro cisiguu war uga eegayaa ceerigaa sare eh calaamooyin loo nuuriyey yuu ku cilmi qaataay cabdiyow ninkii caashaq wado looma caal helo eh dad ninkii ka cacaawiyuu kala colloobaye inaad culus tahaan moodaye ee kuma canaanteene carabkayga kuma daaliyeen cod aadan yeelayna dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduu maanta halkaa ha inoo jooga waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebaydmo
waa tahay aad iyo aad buu u mahadsan yahay axmed faarax cali idaaja haddana aan markaasi haaruun macruuf oo stuudiyahayga wuu heliye aan weydiiyo inuu noo dulmaro qodob iyo laba wararkii ugu doorka roonaa maanta mahadsanid fure war goordhoweed naga soo gaaray soomaaliya ayaa wuxuu sheegayaa in maleeshiyada ururka al-shabaab ay dileen shan ka tirsan ama ka tirsanaan jiray isla maleeshiyada ururka al-shabaab balse looga shakisan yahay inay ku biireen ama taageero ay u fidiyeen ururka daacish shantaasi xubnood ayaa waxaa la sheegay in weerar gaadma ay ku dhinteen meel u dhow tuulada lagu magacaabo guduuday oo ku taala gobolkaasi jubbada dhexe shantaasi nin ee ay la sida wararku sheegayaan ay dileen ururka al-shabaab waxaa la sheegay inuu ka mid yahay sheekh xuseen cabdi geedi oo loo malaynayo inuu hogaaminayey ama hogaamiye u ahaa maleeshiyada ilaa haatan muujisa inay taageero u fidinayaan ururka daacish mar kale haddaan ku celiyo war goordhoweed naga soo gaaray soomaaliya gobolada jubbooyinka wuxuu sheegayaa in shan xubnood oo ka tirsan ururka al-shabaab balse taageeray ururka daacish in lagu toogtay weerar kadis ah oo ka dhacay duleedka tuulada guduuday ee gobolka jubbada dhexe shantaasi qof waxaa la sheegay inuu ku jiro nin lagu magacaabo sheekh xuseen cabdi geedi oo hadda ka hor ahaa guddoomiyihii al-shabaab u qaabilsanaa gobolka jubbada dhexe warkaasina goordhoweyd ayuuna soo gaaray dhinaca kalena wararka imanaya gobolka shabeellada hoose ayaa sheegaya in duqayn cirka lala beegsaday saldhig ururka al-shabaab ay ku leeyihiin meel u dhow tuulada beledul amiin ee gobolka shabeellada hoose wararka aynu ka helnay ila lagu kalsoon yahay iyo dadka deegaanka ayaa v o a u sheegay in ugu yaraan sideed qof oo ka tirsan ururka al-shabaab ay ku dhinteen weerarkaasi dadka dhintay waxaa la sheegay inay ku jiraan mas-uuliyiin ururka al-shabaab ugu qaabilsanaa deegaanada ku xiran walna weyn ilaa haatan ma caddaa cidda geysatay duqayntaasi cirka ah dadka deegaankuse waxay sheegeen inay geysatay duqayntaasi mid ka mida diyaaradaha aan duuliyaha wadin magaalada gaalkacyana waxaa la sheegayaa xaaladeeda caawa inay degan tahay kadib dagaalo qaraar oo maanta halkaasi ka dhacay dagaaladaasi waxay dhex mareen ciidamada maamulada puntland iyo galmudug ugu yaraan toddoba qof ayaa la sheegay inay ku dhinteen iska horimaadyadaas inka badan afartan ay ku dhaawacmeen odayaasha dhaqanka ee labada dhinac ayaa sheegay inay nabad diyaaru yihiin markaana waxay ku baaqeen nabad dhinacyadu inay ka shaqeeyaan waad mahadsantahay haruun waa tahay dhegaystayaal haatanna dhankaasi kaalimaha sugaantii codka macaana ee nimcan yaasiin waa tahay codka macaan ee nimcayaasiin ayaa ugu dambeeyey idaacaddii fiidnimo anigoo cabdiraxmaan xuseen furay ee xaaruun macruuf idinla socodsiinayaan sidaas iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.